wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ee jubbaland oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo gargaarka ah ayaa magaalada kismaayo ka daafuray shirkadda samarin oo ka shaqayn doonta soo saarista iyo dhismaha noocyada kala duwan ee doomaha kalluumaysiga xamuulka iyo dalxiiska shirkadani oo ay hirgeliyeen ganacsato soomaaliyeed ayaa waxaa ka howlgeli doona khuburo khibrad sare u leh samaynta iyo dhismaha doomaha noocyadooda kala gedisan waxaana munaasabadda xarigjarka kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo maamulka iyo howlwadeenada kambeniga iyo martisharaf kale maamulaha shirkadda somarin qays cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey howlaha ay shirkaddu qaban doonto waxaan u taagannahay dadkeenna inaan shaqo abuur u samayno sbeshali dhallinyarada yoodka ah dhallinyarada yaryar inaan shaqo abuur u samayno insha allah ilaahay nagu nagu garabgeli ilaahay idinkiis waxaan raboo kale aan rabaa inaan sheego doomaha marka la dhisayo ma aha iska dhis runtii waxay u baahan tahay khibrad anigu toddobiiyo labaatan sano ayaan khibrad u leeyahay waxaa ila jooga jagad shaniyo labaatan sano waxaa jooga odaygaa kalo isagana dhasmiiri muddo labaatan sano ayuu isagana khibrad u leeyahay uma aanan imaanin meeshaan inaan dhisno doon yar aan ku soo kalluumaysan waxaan u imaanay inaan markabay lagama maarmaan in dadku ay ka faa'iidaystaan baddan ilaahay uuna siiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo daahir xuseen cabdi oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in ganacsiyada noocan oo kalea loo baahan yahay ayna dhallinyaradu shaqaabuur ka heli karaan ugu mahadnaqayaa oon u soo dhoweynayaa kambaniga samarino ee uu mulkiilaha ka yahay qays waxaan leeyahay qays waxaad keentay waxaanu u oomanayn waxaanu u baahnayn wax bulshada soomaaliyeed ay iska lahayd oo hanti ah cid uga faa'iidaysana ay lahayd waxaad og tihiin gaadiidkan koonka la keenay waxa ugu weyn ee ugu fara badan ee ugu nacfi badan waa doonta waa maraakiibta waa gaadiidka badaha maraakiib ama ha aada ama dooma ha ahaadeen wax kastoo ay diyaaraday qabato wuu qabtaa wax kastoo gaadiidka dhulku qabtay oo gaadiidku qabtana way qabtaan waxay dheer yihiin kalluumaysiga iyo inay soo qabtaan waxaa badda ku jira oo ayna kuwa cirka maraana ayna qabanin kuwa dhulka maraana ayna qabanaynin barnaamijkaas
wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim xasan cabdi iyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ee jubbaland axmed xasan cumar ayaa soo dhoweeyey shirkadda samayn doonta noocyada kala duwan ee doomaha xamuulka iyo kuwa dalxiiska shirkaddan as-aaskeeda muddo ay soo socota gaar ahaan inta jubbaland ay joogaan waa muddo xumila toddoba sano ayadda mashruuca soo wadeen anaa farxaddan horta hadda inaan noolahay dowladda goboleedka jubbaland taas waxay ku imaatane maamulka sulban iyo nabadgelyada wax walba waxay ku imaan nabadgelyada nabadgelya haddana jirin wax shirkaddan oo imaanayana ma jiraan marka laakiin waxaa rabaa inaan xasuusiyo reer jubbaland iyo soomaaliyaba
shaqaalaha injineerada ee nooga yimid sri lanka shaqadan la wada kambaniga somarin waxaana leeyahay bal isku daya inaad tababartaan shaqaale soomaaliyeed oo injineero ah oo iyagana arrintan si dee berri markaad inaga tagtaan hadduu alla idmo shaqadii aysa u istaagin haddu hadduu alla idmo marka waxaan rajaynaynaa kambaniga inuu soo saaro doomo waaweyn oo runtii xamili kara
shirkaddan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee soo saarta noocyada kala duwan ee doomaha ah oo laga hirgeliyo magaalada kismaayo